Madaxweynaha dowlada Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa kulan isxogwaraysi la qaaday maamulka degmada Baritonle golaha deegaanka odayaalka iyo walgarodka qaybo shir duwan ee bulshada degmada Baritonle ee gobolka Nogala sidii bulshada loo siiyo warbixin ku saabsan sidii loogu dhageysan lahaa duruufaha iyo baahiyaadka bulshada iyo qabanka kulanka ayaa intiisa dareeriya bulshada iyo maamulka degmada Baritonle iyo dhinaca kiisho la wadaagan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani walyaabo baahanyinga iyo dowlada warku qabata madaxweynaha dowlada Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo bulshada kulanka ku qayb galeen la wadaagaya qorshayaalka dowlada iyo fadayta iyo warku qabata baahiyaadka jara gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka xubnaha golaha wakiilada golaha wasiirada maamulka gobolka iyo degmada mas-uuliyiinta kale ee dowladda halka jooga golaha degaanka degmada buurtinle odayaasha dhaqanka gabdhaha wiilasha dhallinyarada dhammaan inta halka joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii habeen wacan buu ahaa hadafka safarkeennu wuxuu ahaa oo ugu soconnay annagoo labadii golo ah waxa weeye inaan bulshada u tagno oo dhegaysanno hadda farqaha lacagana kuma sidan mashaariicna kumaana sidan laakiin muhiimaddeeda waxa weeye inaan bulshada dhehno oo dhegaysanno dhegaysigaas waxaa ka dhalanaya qorshayaasha dowladda kuwii u degsanaa hadday tahay waxa laga hadlana fulin bay bay hadday noqoto kuwo cusubna in qorshaha lagu daro weeye qorshaha dowladda guud waxay ku dhistay baahiyaha guud ee hay-adaha dowladda ay soo ururiyeen iyo filidda miisaaniyadeed ee dalku uu heli karo ama ha noqoto mid deeqa dibadeed uga yimaado ama ha noqoto kuwa haysataba waxaa intaa ka sii muhiimsan marka in la gaaro bulshadii oo dowladnimada iyo dareenkeeda lala wadaago runtii kulankan aan maanta isugu nimid wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey intii doorashooyinkii dimuqraadiyadda ay dhaceen midda ku saabsan ceelasha in la kordhiyo waa xaqiiqa in buurtinle ay kobocday haddii shalay ahayd magaalo yar oo ceelashu xoolaha ka cabbaan ama dad aan reer magaal u badnayn ay joogaan oo biyahaba inta ay ka inta ay ka qobaystaanba ay yar tahay hadda waxaa la yidhi biyogelin baa la geliyo shaawar baa meesha socda marka biyo badan baa la isticmaalayaa way ka duwanaanaysaa marka baahidu baahidii hore baahiyaha badan oo aad sheegateen horteed nasiib waxaa u yeelateen xukuumadda niman reer buntil niman reer burtinla-a baa madax ka ah hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga waxa waxay la tahay in wax badan laga qaban doono waxaan aada uga mahad celinayaa weliba degaanka jalam in ay baahida ugu horreysa ka dhigeen in station police loo sameeyo waa horumar waa dowladnimo in dadku ogolaado in dadka xun laga qabto oo meel iyo maxkamadaha iyo arrimaha booliiska waa aasaaska iyo unugta dowladnimada marka dadka reer puntland runtii qaangaarnimo dhabaa ka muuqata waxay isaga faanayaan ma aha arrimaha ku saabsan wadooyinka hadde laba kilomitr oo halka a ka dhisteen oo mid aan dowladdu baad ku celcelinaysaane laakiin waddadan dheer oo ilaa iyo xaarxaar ilaa iyo xarfo isku xihan oo oo runtii aada ogeedeen oodii xataa xooga yaroo la dhiso ood baa ku xirnaa jirta soo maha in in la dhiso wadooyinka puntland waxaa saldhig u ahaa inaan xal u helno waddadii halka taagnad xayirnayd